بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سورة waxaa la yidhaahdaa suuratu linsaan oo hal ataa cala alinsaanidaas ayaa magaceeda laga soo qaatay waxaa kaloo la yidhaahdaa suuratu dahri oo xiinu min adahridaas na waa la yidhaahdaa in lagu magacaabo waxay kaloo mufasiriintu ku sheegaan suuratu alamshaaj oo aayadda ilaahay uu leeyahay min nudfatin amshaajin nabtaliih halkaasna waa loogu magac daraa waxaa kaloo la yidhaahdaa suuratu hal ataa hal ataa cala alinsaan intaasoo magacba way leedahay suuraddaani waa suura makiya ah qur-aankii maka ku soo degay ayay ka mid tahay weeyaan suuraddan waxay ka hadlaysaa insaanka abuuristiisa oo allah koonkan uu ku abuuray inuu u abuuray imtixaan darteed inuu u abuuray oo bani aadamka mumtaxan uu yahay intuu adduunka joogo mid la imtixaanaya inuu yahay markaana insaankaasi inuu u qaybsami doono laba qaybood qolo mu'miniin ahoo ilaahay agtiisa maaragtay ku liibaantay oo jannadiisa hesho adduunka intay joogeenay rabbigooda rumeeyeen aakharana waa kuwa badbaado oo cadaabka ilaahay ka badbaado nicmada ilaahayna maaragtay helo ayay noqonayaan qolada labaad waa qolo kufaar ah oo adduunka intay joogeen ilaahay ku kufriyey ayagana ilaahay agtiisa waxay cuquubo ku leeyihiin suuraddu way nooga warrami doontaa aan arki doonno insha allahu tacaala sida imaamu muslim fii saxiixihi uu ku warinaayo xadiid ibnu cabbaas radi allahu canhuma cabdullaahi ibnu cabbaas ayaa wuxuu leeyahay kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam yaqra'u fii salaati alfajri yowmi aljumuca aliflaam miim assajda wahal ata cala alinsaan yacni nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam maalinta jumcada fajarkeeda salaada la tukanayo ragcada hore bacda alfaatixa wuxuu ku akhrin jiray aliflaamiim tanziil assajda suuratu sajda baa la yidhaahdaa taas ayuu ku akhrin jiray ama ragcada dambana faatixada dabadeed hal ataa cala alinsaani xiinu min addahr ayuu ku akhrin jiray weeyaan bismi illaahi araxmaan araxiim hal ataa cala alinsaani qad ataa waxaa yimid cala alinsaani insaanka dushiisa waxaa ku yimid xiinun zaban baa ku yimid waqti oo min addahri zabankii ka mid ah waqti zamanka ka mida ayaa insaanka soo maray lam yakun isagoonan ahayn insaankii shay-an madkuura wax la sheegay isagoon ahayn ayaa yacni zaman baa soo maray weeyaan marka hal ataa cala alinsaan hal oo istifhaamkan ah mufasiriintu bimacnaa qad bay ku fasiraan yacni waa xaqiiqo inuu insaankan zaman soo maray isagoo yacni wax la sheego aanan ahayn insaanka wax la sheego isagoon ahayn inuu soo maray waa shay xaqiiqa weeyaan marka lam yakun shay-an madkuura laba macnoba mufasiriintu way ku sheegaan wax la sheego isagoon ahaynoo xaqiir ah ayaa bani aadamkaa soo maro daciifa yacni lixaqaaratihi wa dacfihi ayaan wax la sheego ahayn maalintuu bani aadamku dhasho yacni muxuu yahay waa xaqiir waa liitaa weeyaan waa xuub yaroo meesha iska yaallo oo haddii halkaa looga tagoon ilaahay uusan u sakhirin waalid xadaaneeyo oo ilaaliyo yacni maaragtay duqsiga iyo quraanyada aan iska dhicin karaynin halkaana ku dhimanayo isagoo sidaasoo xaqiirahoo eber ah ayaa soo maray insaankii laftiisii waa insaankan kibrayo isqaadqaadayo waxaasuu soo maray macnaha waa la yidhaahdaa macnaha labaad waxa weeye yacni lam yakun shay-an madkuura ayadoon wax insaan la yidhaahdo ounan jirinba oon la aqoonin baa samaawaadkan iyo ardadan iyo qoraxda iyo dayaxu ay jireen koonkan uu diyaarsanaa asagoona wax insaan la yiraahdo uusan jirin macnahaasna way ku fasiraan weeyaan yaani waxay waxay leeyihiin insaan yaani zaman baa soo maray insaankana laa yudkaru walaa yucraf walaa yudra mal insaan wax insaan la yiraahdaba aan la garanaynin koonkana uu diyaarsan yahay ayaa waqti sidaasa soo maray weeyaan waxay la mid tahay aayadda fi suurati maryam aan ku soo marno allah leeyahay awalaa yadkuru linsaanu anna khalaqnaahu min qablu walam yaku shaya miyuunan xusuusnayn bani aadamku inaan annaga abuurnay oon isagoo aan wuxuu ah wuxuu yahay aanan jirin inaan abuurnay miyuunan xusuusnayn baa la leeyahay marka hal ataa yacni waa yimid oo xaqiiqo wey qad ataa waxaa yimid cala alinsaani bani aadamka noocan insaanka la yidhaha dushiisa xiinun waqti oo min addahri zamanka ka midii lam yakun asagoonan ahayn shay-an madkuura wax la sheegaba asagoon ahayn ama daciifa oo taag daran ama insaanoo dhanba uusan jirin koonkaanna uu dhisan yahay oo habeenkiisii maalintiisi ay jiraan baa soo martay baa la leeyahy marka kabacdii ayadoon insaan jirin oo cid taqaano la arag dabadeed baa bani aadamkii la abuuray abuuristiisaa la xusuusin marka innaa annagu khalaqna alinsaana bani aadamkii oo insaankii ah ayaan abuurnay min nudfatin wax yar oo biyo ah mani ah baanu ka abuurnay manidaas biyahaasoo amshaajin kuwa laysku daray ah oo laba meel ka yimid laysku daray baan ka abuurnay weeyaan nabtaliihi maxaan u abuurnay nabtaliihi annagoo imtixaanayno biyahaas xaqiirka ahee liito oo min maai rajuli wa min maai lmar'ati ka yimid xaggii haweenta iyo ninkii xaggiisi ka yimid biyahaas oo xaqiirka baanu ka abuurnay nabtaliihi xaala kownina nakhtabiro annagoo imtixaanayno ayaan abuurnay weeyaan markaan yacni abuurnay waxaan u abuurnay liajli limtixaan fajacalnaahu insaankii waxaanu ka yeelnay samiican mid wax maqlo basiiran mid wax arko ayaanu ka yeelnay weeyaan labadaasna oo imtixaanka waxyaalahu bani aadamka ku geli lahaa ka midihi allah waa uu siiye weeyaan innaa annagu hadaynaahu waanu u caddaynay asabiila waddadii baanu u caddaynay hidaayadu waa bimacna dilaala baa la yidhaahdaa addilaalatu walbayaana loo jeedaa waan u caddaynay asabiila waddadii baan u caddaynay tii xaqa ahayd baan u caddaynay waddadii baatilkaan uga caddaynay weeyaan marka laba unbuu mid noqonay insaankii markii ariiqa loo caddeeyo imaa shaakira imaa an yakuuna shaakiran inuu mid shukriye noqdo oo mu'minaho rabbigiisa nicmadiisa ka shukriyo wa imaa kafuura ama inuu mid gaalnimo badan noqdo labadaasunbuu bani aadamka u qaybsamaawy aayaddaas labada aayadood allah wuxuu noogu sheegay midda hore bani aadamka inuu ka abuuray manidaas inuu ka abuuray lanna nudfada hadda waxaa loo jeedaa annudfatu waxaa la yidhaahdaa in badanna waa soo marnay almaau lqaliilu baa la yidhahdaa biyaha yar ayaa la yidhaahdaa xoogaagaa biyaha ah oo manida loo jeedo ka duwan fadalaadka jirka bani aadamka waxyaalaha ka soo baxaa ka duwan waa biyo cajiiba wey insaanku candhuuf baa afkiisa ka timaado diif baa ka yimaado xaaka baa ka timaado dhidid baa ka yimaado kaadi baa ka timaado waxyaalo fara badana ka yimaado laakiin biyahan manida waa ka duwan yihiin waa ilaahay subxaana wa tacaala biyo uu bani aadamku ka khalqa weeyaan waxaas fadalaadka jirka uu soo saaro ayuu ka mid yahay biyaha yarka ah baanu ka abuurnay buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka almaniyu baa loo jeedaa weeyaan manidaasuu rabbi noo sheegay in labada dhinacba ragga iyo dumarkaba xaggoodii ay layskaga daray markay labadooda kulmaan ninkiiyo xaaskiisii ayuu rabbi bani aadamkaasi ka abuuraa weeyaan biyahaasoo laisku khalday ayaa ilaahay uu ka abuuray lanna alamshaaju waxaa la yidhahda waa alakhlaatu baa la yidhahdaa waxa laisku khalday oo laisdhexgeliyey laysku daray ayaa la yidhaahdaa weeyaan marka haddaad amshaaj mufradkeedana waxaa la yidhahdaa mashjun iyo mashiijun labadaba waa lagu magacaabaa wixii laisku daray baa la yidhaahdaa alshayu alkhaliitu bacduhu fii bacdin qaarkii qaarka kale shayga la dhex geliyo ayaa la yidhaahdaa amshaajka loo jeeda markaasuu rabbi wuxuu yidhi bani aadamkan waan imtixaanaynay markaan biyaha ka abuurnay adduunkan waxaana loo keenay ayuu rabbi noo sharxay noo sheegay waxa weeye ilaahay wuxuu noo abuuray in la imtixaano oo la ogaado midka camalkiisu wanaagsan yahay kan camalkiisu xun yahay laga ogaado baana loo abuuray weya imtixaankaasuu ilaahay noo abuurtay subxaana wa tacaala nolosha iyo iyo dhimashaduba sida fii suurati lmulki aan ku soo marnay allah liajli ikhtibaar imtixaan darteed buu u abuuray sidou rabbi leeyahay alladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala wuxuu allah imtixaani wuxuu nolosha iyo geeridaba i u abuuray inuu idin imtixaano darteed kiinii camalka wanaagsan samaynayo kan kale in lagu ogaado oo la ikhtibaaro ayaa darteed ilaahay uu u abuuray subxaana wa tacaala wey qofka markuu imtixaan gelayo qofka markuu imtixaan gelayo waxyaalo badanuu u baahan yahay sidaan haddaba ogna bani aadamka laftiisa marka imtixaan inaad gasho rabto horta darsiga lagugu imtixaanayo waa in lagu siiyo oo markaa kabacdi imtixaan lagaaga qaado waa qodob wey midda labaad waxa weeyaan adawaadka iyo qalabka imtixaanka ku geli lahayd waa in lagu siiyaa hadduu imtixaanku imtixaan taxriira yahay waxa weye waa inaad qalimkii iyo warqadii iyo wax lagu qori lahaa aad haysato hadduu shafawi yahay waa in carabkii iyo qof hadli karo oo maaragtay yacni awood lahoo yacni hadli karo wax caddayn kara inaad tahay saasoo kale bay u baahan tahay marka labadiiba allah imtixaankaas wixii aan ku geli lahayn wuuna siiyeyoo waa asamcu walbasar wey maqal mar haddii uu kuu nool yahay aragna kuu nool yahay labadaas markay joogaan caqligana uu jiro qofkaas waa mumtaxan wey qalabka imtixaanka ku geli lahaa waa u haystaa waa la siiyey laakiin indhaha iyo dhaguhu hadday isla dhacaan oo eber ay noqdaan qofka indhoole dhagoole ou noqdo waxa weye mukallafba ma aha leanna waxna ma arko waxna ma maqlo laakiin midkood markuu u fiyoo yahay laakiin caqliguna uu fiyooyusan majnuun ahayn qofkaas waa mumtaxan weeye qalabkii lagu imtixaani lahaana waa uu haystaa weeye amaa duruustii lagu imtixaani lahaa waa loo caddeeyo rabbi wuxuu yidhi innaa hadaynaahu sabiila imaa shaakira wa imaa kafuura waa laguu cadeeye waxaa lu yidhi waddadaas waa waddadii khayrka raac baa lagu yidhi waana haadaa siraatii mustaqiima fatabicuu kuwaan waa waddooyinka xunxunka ahaaye walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilihi ha raacina waddooyinkan kaleo shaydaanku uu leeyahay ha raacina li ayadana marka haddii laguu caddeeyey waxaad ku badbaadayso laguu caddeeyey waxaad ku halaagsanayso darsi kuu dhimano lagu siin lahaa ma jiro weya rasulow ilaahay soo diray kutubbuu soo dejiyey caqligii hore kuu siiyey ikhtiyaarna waa laguugu daray intaba waa lagu siiye weya marka intaas ayay aayadda aayadahan ka hadlayaan weya innaa annagu khalaqnaa waan abuurnay al insaana bani aadamkii min nudfatin biyo yar oo manidiiya xaggeedaan ka abuurnay manidaasoo amshaajin mid la isku darayo la isku khalday ah la isdhexgeliyey cabdullahi ibni cabbaas markuu fasirayo yacni wuxuu leeyahay min nudfatin amshaajin asaga iyo mufasiriintii salafka qaar ka midaba wuxuu leeyahay huwa maau rajuli wa maau lmar'ati ida ijtamaca waاkhtalata uma yantaqilu bacdu min tawrin ilaa tawrin wa xaalin ilaa xaal yani cabdullahi bn cabaas sidaasuu leeyahy waxaa loo jeedaa min nudfatin amshaajin waa ragga ninka biyihiisa iyo haweenta biyaheeda marka ay kulmaan oo isku darsamaan oo isdhexgalaan taasaa loo jeeda markaa kabacdina marxalow maraya yacni manidii buu ka tegayaa xoogaa dhiigaho maarata xinjirabou noqoni xag yaroo hilibou noqon dabadeeta waa la suurayni wax alla wixii maarata u baahnaabuu ilaahay u abuuri kabacdiyaa nafta lagu afuufaa weeyaan intaasoo dhanba maraaxishaas ayuu marayaa weeyaan marka min nudfatin amshaajin min nudfatin biyahaas manida xaggeeda baanu ka abuurnay oo amshaajin la isku daray oo xaggii tii ragga iyo tii dumarka ah maxaanu abuurnay nabtaliihi xaala kownina nakhtabiruhu annagoo a kuu imtixaanayno ayaanu abuurnay weeyaan oo maxaa lagu ikhtibaaraya bilamri waannahyi yacni waxna waa la fari waxna waa laga reebaya saan yeel saanna ha yeelin baa la leeyahay fajacalnaahu markaasaan waxaanu ka yeelnay samiican mid wax maqlo insaankii basiiran mid wax arko yacni dhego iyo arag baan u yeelnay indho oo waxna ku maqlo waxna ku arko weeyaan innaa annagu hadaynaahu waanu caddaynay asabiila waddadii baan u caddaynay ay bayannaa lahu wa awdaxnaa lahu sabiila aliimaani waalkufri yacni waddadii iimaanka iyo waddadii kufrigaan u kala caddaynay sabiila alrushdi wa sabiila alghayi wadadii maaragtay hanuunka iyo tii baadida baan u cadaynay weeyaan marka asagu khiyaarkiisa wuxuu doono ha ku doorto weeyaan waan soo marnay fii suurati fusilat markuu qowmu hamuud ilaahay ka hadlayay wa amaa hamuudu fahadaynaahum fastaxabu alcamaa cala alhudaa waddadii baan u caddaynay reer hamuud markaasay waxay jeclaadeen oy doorteen indhala'aantii oo kufrigii ah ay hanuunkii ka doorteen weeyaan oo iimaankii ka doorteen weeyaan marka hidaayada halkan waxaa loo jeeda waa adilaalatu walbayaana loo jeedaa weeyaan sidaasaa loo jeedaa inaa hadaynaahu sabiila waddadii baan u caddaynay imaa shaakira ima an yakuuna shaakiran ima inuu noqdo mid ilaahay ku shukriyo oo maaragtay hanuunkii loogu yeeray mid qaataa uu noqdo wa ima inuu insaankii noqdo wa ima an yakuuna inuu noqdo kafuuran mid gaalnimo badan inuu noqdo kajeesashada xaqa uu ka jeesto mid gaalnimo badan inuu noqdo weeyaan labadaas ayaan darteed yacni maaragtay xaqii ugu caddaynay oon ugu bayaaninay ayuu alla allah subxaana wa tacaala leeyahay xadiid imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaayo xadiidu abi malik alashcariyi radia allahu canhu wuxuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam kullu nnaasi yaqduu bani aadamka kulligii waa kan lahaa subaxii buu kan lahaa marka laba unbuu noqdaa yani fabaa'icu nafsahu famuubiquha aw muctiquha mid walba kulligii wuu ka lahaa marka mid naftiisii beecinayo gadayo oo halaagayo markuu naftiisii gado shahawaadkiisii iyo wixii laga reebay inta ku maaragtay naftiisi ku iibsado sidaa ku halaagsamo aw muctiquha ama mid soo xuraysta naftiisii oo shahawaadkii iyo wixii xumaa iyo cadaabkii ilaahay gaarsiin lahaa mid ka xureeya labadaas inuu noqdo unbuu mid yahay wey marka waa imaa shaakira wa imaa kafuura labadaas unbuu mid noqon inna annagu actadnaa waan diyaarinay lilkaafiriina gaaladii kuwii xaqa diiday salaasila silsilada baan u diyaarinay wa aklaalan xarkana waan u diyaarinay lagu xirxiro wa saciira naar huraysana waan u diyaarinay allah subxana wa tacaala sidaasuu leeyay mar haddii dadkii muminiin iyo kufaar ay noqdeen muminka abaalmarintiisii dib baa loo dhigay kaafirkiibaa la soo hormariyey waxa ilaahay agtiisa uu ku leeyahay cuquubo ah ayaa la soo hormariyey markaasuu rabbi wuxuu leeyahay innaa actadnaa lilkaafiriin gaaladii oo xaqa diiday waxaanu u diyaarinay salaasila salaasil waa jamcu silsila baa layidhaha silsilado bir ah oo lagu xirxirayo ayay aan u diyaarino naarta ag loogu diyaariyey weeyaan wa aklaalan xarkana waan u diyaarinay alaklaalu waxaa la yidhahdaa jamcu qullin waa xariggaa la yidhaahdaa laakiin waxaa loo jeedaa alquyuudu allatii tuudacu fi lcunuqi maca alyadayn labada gacmood inta la xiro baa luquntiisa lagu xiraa qoortiisa lagu xiraa markaasaa madaxiisa kor loo taagaa saasaa loogu xiri wey marka aklaal xarko ahoo luquntiisa iyo gacmihiisa layskula xiro ayaan u diyaarinay wa saciira naar huraysana waan u diyaarinay yacni allahbu walxariiqu fii naari jahannamu gubashada uu qofka ku gubanayo naarta jahannamo dhexdeeda uu ku gubanayo taana waa u diyaarinay abaalkiisa ilaahay subxaana wa tacaala cuquubadii uu siin lahaa intaas ayuu aayaddaasu kusoo koobay allah subxaana wa tacaala waxay la mid tahay aayadda fi suurati haafir aan kusoo marnay id ilaklaalu fii acnaaqihim wasalasilu yusxabuuna fi lxamiimi uma fi naari yusjaruun aayaddaasoo kale bay la mid tahay weyan dadkii muminiinta ahaa ee shaakiriinta ahaa ayaga waa lagu dheeraanaya ilaahay agtiisa abaalka ay ku leeyihiin iyo nicmada ay leeyihiinba aad loogu dheeraanay ina alabraara yashrabuuna min ka'sin kaana misaajuha kaafuura ina alabraara kuwa baariyaasha ah yashrabuuna oo abraarta rabbigooda baariga u ah yashrabuuna way cabaan min ka'sin galaas xaggii bay ka cabaan oo khamra ihi galaaskaasoo kaana uu ahaaday misaajuhaa khamradaas ka'sigaas khamrada ku jirtaahi kan lagu khaldoo lagu daraahi uu ahaaday kaafuura kaafuurka shayga la yidhaahdo udgoon lagu daray ayay cabaan weeyaan kaasay ka cabaan caynan il weeye kaafuurkaasi oo kaafuurkan ka bedelanayna caynan baa misaajkeedu uu yahay kan lagu khalday uu yahay yashrabu waxaa cabo bihaa ay minhaa ishaas biyaha ahoo khamrada ahi xaggeeda waxaa wax ka cabo cibaadullaahi allah addoommadiisii ayaa wax ka cabo ayagaa cabaan يفجرونها way yani jiitaan oo way furtaan ishaasi tafjiiran yani furasho ayay furtaan kaxayn ayay kaxaystaan meeshay doonaan bay u jiitaan sidaasaa loo jeedaa weya marka dadka abraarta la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa waa ahlu اطaacati wاlkhlaasi waاsidqi baa la yidhahda waa jamcu baarin ayaa abraar lagu abraar lagu jamcinaya weya waa dadka yani tawxiidkooda ikhlaaskooda runta ka sheegay dadka sidiiqiinta ahee wan wanaagsan dadkaasaa loo jeeda abraarta weeyaan kuwaas waxay khamrabay leeyihiin oo lagu daray kaafuurka shayga la yidhahdo lagu daray marka shayga kaafuurka la yidhaahdo waa shay udgoon wey waa caraf wey macnaheedu marka ma aha shay la cabaya ma aha kaafuurka waxa la cabaya waa khamradii bay cabayaan laakiin kaafuurka waa xagga riixda ayaa loo jeedaayo xagga tacmiga maaha marka uu cabayo udayg fara badan buu helaya amaa dhadhanka waxa weeye waa khamradii saafiga ahayd oo tii adduunka aanan la midka ahayn ayuu cabayaa weeyaan marka ka'siga waxaa la yidhaahdaa alinaau aladii fiihi sharaabu baa la dhahaa waa weelka uu sharaabku ku jiro baa ka'si loo yaqaanaa haddausan wax sharaaba aynan ku jirin ka'si laguma magacaabo kasi lama yidhaahdo kasi waxa wa weelka marka ay khamradu ku jirto sharaabka uu ku jiro ayaa loo yaqaanaa weeyaan marka sharaabkaas bay cabaan carafta ay helayaan markay cabayana waa carafta kaafuurkaoo kale weeyaan sidaas bay maarata mufasiriintu ku fasiraan caynan yashrabu bihaa ba'daasi laba macnoba way ku sheegaan macnihii hadda aan marnay albaau in la yidhahdo waa bimacnaa min in la yidhaahdo oo minha la yidhaahdo xaggeeday ka cabaan la yidhaahdo ama badu in la yidhaahdo waa masiidatun litakiid oo maalan caynan yashrabuhaa adoo yiroo kaleeto weyaan yashrabuhaa bacdu ziyaada aan ka dhigno labadaba way sheegaan wey ina alabraara dadka baariyaasha ah oo caqiidadooda iyo tawxiidkooda iyo camalkooda runta ka sheega ku baarinimo falay yashrabuuna way cabaan min ka'sin galaas khamraa xaggii bay ka cabaan galaaskaasoo kaana misaajuhaa midka lagu daray oo lagu dheehay oo lagu khalday u ahaaday kaafuura kaafuurka shayga la yidhaahdo oo udgoon ayuu yani maaragtay raa'ixadiisu ay kale ay noqotay udeegiisa oo kale lagu dheehay weeyaan caynan yacni caynan bay xaggeeda ka cabaan il bay ka cabayaan ishaasoo yani il bay ka cabaan marka mufasiriinta qaar waxay leeyihiin kaafuurka laftiisa baaba wuxuu yahay waa ismu caynin yani ismu lilcayni il socoto magaceed baaba kaafuur la yidhaahdaa bay qaar mufasiriinta ka mid odhanayaan weyaan marka yashrabu waxaa cabo bihaa ay minhaa ishaas xaggeeda waxaa ka cabo ama ka'siga xaggiisa waxaa ka cabo cibaadullaahi baa addoommada allah wax ka cabaa waa tashriif wey ilaahay marka loo idaafeeyo idaafadaas idaafatu tashriifa la yidhaha addoommo ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala ayaa la leeyahay weya yashrabuhaa waxaa cabo khamradaasi cibaadllaahi alle addoommadiisiibaa cabo addoommadii alle ayaa cabo weeyaan yufajiruunahaa tafjiira altafjiiru xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa alimbaacu min manaabiciha shayga oo la burqiyo oo la furto ayaa la yidhaahdaa manbaceedii meesha ka soo fulaysa laga furto yacni sida adigoo tubbo meesha ku taalloo kale furanayoo kale ayay la mid tahay weeyaan marka mufasiriinta sida mujaahidoo kale wuxuu ku fasiraa yaquuduunahaa ilaa xayu shaau way kaxaystaan oo way jiitaan meeshay doonaan bay u jiitaan buu leeyay yufajiruunahaa way furtaan ama waa ay jiitaanoo waxay u jiitaan ilaa xayu shaau meeshii ay doonaan ayay u jiitaan min manaasilihim wa majaalisihim meel alle meeshay fadhiyaan bay u wadanaya markaasay meeshaas ku cabayaan buu leeyay marka waxyaalaha abraarta ay samayn jireen oo wanaagga adduunka ay ku samayn jireen jannadaana ay ku heleen bacda tawxiidi ayuu ilaahay noo sharxay subxaana wa tacaala yuufuuna binnadri wayakhaafuuna yowman kana sharuhu mustatiira yuufuuna way oofiyaan binnadri nadarkiibay oofiyaan nadarka ay galaan ayay oofiyaan wayakhaafuuna way baqaan yowman maalin bay ka baqaan yacni cadaaba yowmin maalin cadaabkeed bay ka baqaan maalinkaasoo kaana sharuhu shartiisa ou ahaaday mustatiiraa yacni mid faaftay ou ahaaday weeyaan mid faaftoo muntashira ay shartiisu tahay ayay maaragtay yay ka baqaan intay adduunka joogaan weeyaan wayuطcimuuna way quudiyaan aلطacaama raashinkii ayay calaa xubbihi ay maca xubbihi jacaylkiisa la jirkiisa ayagoo jecel ayay waxay quudiyaan miskiinan miskiin bay quudiyaan wa yatiima agoon bay quudiyaan wa asiira mid la soo qafaashay oo aan waddankiisii joogin oo mujaahidiintu soo qafaasheen ayay quudiyaan markaasay qaa'iliina ayagoo odhanaya lisaani xaalihim wey yani laa bilisaani maqaalihim afkooda kama odhanayaan laakiin lisaan xaalkoodabaa wuxuu leeyahay inay sidaasoo kale odhanayaan buu tilmaamay maxay odhanayaan innamaa nudcimukum saddexdiinaa nooc oo maaragtay miskiinkii iyo agoonkii iyo kii lasoo qafaashayihii waan idin quudinaynaa uun liwajhi illaahi alla dartii ayaan idin quudinaynaa ilaahay dartiisaan idin quudinayna laa nuriidu dooni mayno minkum idinka idinka dooni mayno jazaa'a abaalmarin idinkama doonayno inaad noo abaalguddaan oo na abaalmarisaan waxaanu idin siinay naga abaalmarisaan idinka dooni mayno walaa shukuura shukrina idinka dooni mayno ammaan inaadna ammaantaanna idinka dooni mayno wey yacni arrinkaas bay lisaan lisaanu xaalihi ayaa odhanaya wey marka ilaahay wuxuu ku ammaanay yuufuuna binnadri nadarka ayay oofiyaan nadarka waxaa la yidhaahdaa yacni qofka waxa uu isku waajibiyo oo taaco ah adiga aan waajib kugu ahayn ood adiga naftaada ku waajibiso baa nadarka la yidhaahdaa markay culummadu tacriifiyaan nadarka waxay leeyihiin maa awjabahu lmukallafu calaa nafsihi min aaacaati alwaajibati biasli sharci shay asal sharciga ku leh oo diinka lagu yaqaano oo adiga markaa aan waajib kugu ahayn ood isku waajibisaa nadarka la yidhaahdo maalan ilaahay baa kuu nicmeeyey nicmadii baad inaad ka shukrisan rabtaa markaasaad leedahay lilaahi calaya an asuuma kada wakada yacni ilaahay wuxuu ugu leeyahay inaan intaasoo maalmood soomo saddex maalmood inaan soomo bil inaan soomo iyo wixii lamida baad odhana soonka waajib kuguma ahayn laakiin adaa isku waajibiyey nadarkaas aad gashay waa inaad oofisa baa lagaa rabaa maalan waxaa tidhi ilaahay wuxuu ugu leeyahay inaan intaasoo salaadood tukado waxaa tidhi allah wuxuu ugu leeyahay ood adigu isku waajibisay in aad intaasoo xoolaa bixiso sadaqaysato inaad intaas soo xajiso shay asar shareecada ku leh inaad nadarto ood isku waajibiso ayaa nadarka la yidhaahdaa weya sidaa darteed qofka shayga ou nadraa inuu oofiyo baa la rabaa mar hadduu macsiyo ilaahay uusan ahayn sida nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu maalik iyo imaamu albukhaari ay warinayaan xadiidu caaisha radi allahu canha wuxuu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi man nadara an yutiica allaha falyutichu qofka ilaahay inuu aeeco nadro ilaahay ha aeeco subxaana wa tacala oo ha fuliyo nadarkiisii waman nadara an yacsi allaha falaa yacsihi qofka ilaahay inuu ku caasiyo nadrana yuusan rabbigiisa ku caasinin nadarkaas nadar lama yidhahdo yuusan ku caasinin weya haddaad tidhahdo ilaahay inaan waxaasa xumaana sameeyo baan u nadray waa macsi ilaahay ka joogso taa weeyaan marka hadda annaga af soomaali ahaan nadarka waxaan u naqaanaa sharad bay soomaalidu yidhahdaan sharad baa la yidhahdaa nadarkaasna waxaa laga galaa qubuurta laga galaa qabrigaa la tegaya sheikh hebel waxaan kaa rabo waxaan nadrayaa haddii ilaahay muraadkaygaa isiiyo islaantu wax ii dhasho xoolo aan helo ziyaaradaada sanadkaas inaan intaasoo neef bixiyo baa nadriya macsiyo macnaha waxa waaye ilaahay lagama gelin shiikhaasaa la rabaa in maaragtay caafimaad iyo awlaad iyo kulli ou keeno qabriga ku jiro mana keeni karo marka waa macsiyo iyo shirki waa kaasoo kale lama rabo ilaahay alla keliya nadarka laga gala ilaahay taacadiisa waa inuu shay asal sharciga kulena uu noqdo weeyaan dadka marka mu'miniinta allah oo maaragtay abraarta ihi allah wuxuu ku tilmaamay nadarka ay galaan oo sharciga ihi waa ay oofiyaan siday tahay u oofiyaan weeyaan tan labaad wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiira yacni waxay ka baqaan maalin shartiisa oo mid faafay uu yahay oo meel walba uu camimay maalinkaas oo loo jeedo yowm alqiyaama yacni ayay ka baqaan weeye walidaalika qataadat ibni dacaamat asaduusi mufasiriintii salafka ka mid ah wuxuu dhihi jiray istataara wallaahi sharu dalika alyowm xataa mala'a asamaawaati waalard ilaahay baan ku dhaartay sharta maalintaasi way faaftay ilaa ay buuxiso samaawaadka iyo ardada ay buuxiso shartiisi ay wada gaarto ayay faaftay buu leeyahay marka yani waxaa laga soo qaatay bay leeyihiin mustatiiranta min istitaara asadcu fi zajaajati dhalada ama qarshada markii ay dilaacdo dilaaca markuu dheeraado oo weynaado ayaa la yidhaahdaa istitaara asadcu baa la yidhaahdaa dilaacii baa maaragtay dheeraaday oo weynaaday dhalada markay aad u dilaacdo sidaasoo kale baa la yidhahda yacni idamtada wastataala markuu dheeraado baa la yidhahdaa istitaara sadxu fi sajaaja baa la yidhahdaa waxaa kaloo la mid ay yidhahdaan xagga luqada ay ka soo qaataan istitaara alxariiqu baad leedahay dab baa meeshaan ka kacay dabkii gurigii uu ka kacay kuma sinaanine intaasoo guryihii u gudbay markuu gudbo istitaara alxariiqu baa la leeyahay waa yani maarata waa faafay dabkiibaa faafayo meelo badan buu gaaray weeyaan muqaatil ibnu xayaan wuxuu dhihi jiray markuu aayadda fasirayo kaana sharuhu faashiyan fi samaawaati fashaqat maalinta qiyaamaha maalinka imaanayso shartiisu waa faaftay buu leeyahay markaasay samaday ku faaftay samadii baa dildilaacaysay maalinta qiyaamaha saacadda qiyaama markay timaado samadii baa dildilaaci watanaafarat alkawaakibu xidigihii baa soo daadani wafazicat almalaa'ika malaa'igtii baa argagaxayso sidaasuu leeyahay wa fi lardi dhulka dhexdiisana shartiisi way ku faaftay maxaa yeelay nusifat aljibaalu buurihii baa inta la burburiyo sharta maalintaa jirta darteed yaa la sayraa wahaarat almiyaahu biyihiina dhulkay galaan buu odhanaya maarata waa quusaan weeyaan marka maalinkaas shartiisu waa maalin aad iyo aad u dhib badan weeyaan maalintaas qiyaamaha ayay ka baqaan tan labaad waxay quudiyaan dadka masaakiinta ah dadkaas marka saddex nooc ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu noogu sheegay oo yacni dadka la quudinayo saddex nooc inay yihiin kan koobaad waa miskiinka way quudiyaan maxaa yeele waa qof caajiso maskiinka oo aanan kasban karaynin limaskanatihi maskiinnimadiisa buusan u shaqaysan karaynin weeyaan tan labaad waa qofka yatiimka ah yatiimna waxaa la yidhaahdaa qofka aabbihii ou dhintay cid wax u kasabta oo maaragtay yani asaga kafaalo qaadana aynan jirin liajli siqarih inta uusan qaangaarin oo yaraantiisa darteed ayaa yatiimkana la yidhaahdaa asiirka waxaa la yidhaahdaa waa qofka lasoo qafaashayo muslimiinta mujaahidiinta ay soo qafaaleen dhulkiisii dhulaan ahayn uusan aqoonin la keenay oo ciduu ka garanaayo aanan jirin kaasoo kalena way kaalmeeyaan weyaan intaas maxay u bixinayaan ilaahay daraaddii bay u bixiyaan muraad kale ay leeyihin ma jirto weyaan yuufuuna way oofiyaan binadri nadarkii bay oofiyaan oo ay galaan bay bixiyaan weyaan haddii ilaahay daacadiisa ay nadraan way gutaan siday tahay ula yimaadaan wayakhaafuuna way baqaan yowman maalin bay ka baqaan maalinkaasoo kaana sharuhu shartiisu ou ahaaday mustatiiran mid faafay ou ahaado samaawaadkii ardada iyo meel walba ku faafay ou noqday wayucimuuna way quudiyaan aطcaama cunadii iyo raashinkii calaa xubbihi ay maca xubbihi jacaylkiisa macid ayagoo jecel ayay waxay bixiyaan cunadiibay siiyaan miskiinan bay quudiyaan weyaan way quudiyaan maca xubbihi marka calaa xubbihi damiirka ku jiro mufasiriinta laba meelbu waa u celiyaa macnahan hadda aan marnay oo macnaha ibnu kaiir iyo keyrkiiba ay rajaxaan ah mufasiriintuna ay ku fasiraan waa lagu fasiraayo calaa xubbi acaami wey ayagoo raashinkii jecel una baahan ayay dadka masaakiinta waxtaraan ay quudiyaan macnahaas waa la yidhahda ama yani calaa xubbihi damiirka in ilaahay loo celiyo wayucimuuna acaama cunadiibay bixiyaan way quudiyaan dadkiibay quudiyaan calaa xubbihi ay calaa xubbi illaahi jacaylka alle ay jecel yihiin ayayna u bixiyaan oo ay u quudiyaan miskiinan bay quudiyaan wa yatiiman bay quudiyaan agoon wa asiiran mid lasoo qafaashayna waa ay quudiyaan weyaan marka calaa xubbihi haddii la yidhaahdo maca xubbihi mufasiriinta macnahaasaa daahira bay leeyihiin qur-aankana aayado badan ay ku tusayaan sida aayadda fi suurat albaqara aan ku soo marna allah leeyahay wa aata almaala calaa xubbihi dawi lqurba walyataama wlmasaakiina wabna sabiil xoolihii bay bixiyaanay dhiibaan ayagoo jecel ayay dadkii qaraabada ahaa iyo agoontii masaakiintii iyo musaafiriintii ayay siiyaan waa sadaqada tan ugu wanaaga badan ayuu nabiyullaahi maxamedna ku tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiid imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaayo xadiidu abi hurayra wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam nabigeenna wuxuu leeyahay afdalu sadaqati an tatasadaqa wa anta saxiixun shaxiixun ta'malu alghina wa takhsha alfaqr yacni waxa weeye sadaqa midda ugu wanaagga badan ugu fadliga badan waa inaad sadaqaysato adigoo caafimaad qabo oo markaa geeridu kuu imaanin markii adiga geerida kugu timaado haddaad tira waxaasan sadaqaysana lagaa yeeli maayo ilaa xoolahan dad baa iskale inaad bixiso ulutaad ku yeelan kartaa ka badan ma lihid weeyaan adigoo shaxiixoo xoolaha dhabiilayo aad u jeceloo ku bakiilayo inaad wax sadaqaysato adiga oo haninimo raje ka qabo faqrina ka baqayo sadaqada aad dhiibato waa midda ugu wanaaga badan weyan uguna fadliga badan weyan marka dadkani sidaas bay samayn ayagoo xoolihii jecel una baahan bay naftoodii ka dooraan ay dadkaas maarata mustaxiqiinta ay siiyeen weyan qaa'iliina ayagoo odhanayo innamaa nutcimukum waan idin quudinaynaa un liwajhi illaahi alla wejigiisa dartii ayaan idinku quudinaynaa ilaahay daraaddii baan idinku quudinaynaa marka hadalkaasi oo ay leeyihiin innamaa nutcimukum liwajhi illaahi carabkooda kama aynan odhanin sida mujaahid oo kaleeto uu leeyahay saciid ibnu jubayr oo kale uu ku fasiraayo waxay leeyihiin amaa wallaahi maa qaaluuhu bialsinatihim hadalkaas carabkooda ma aynan ka dhihin walaakin calima allahu bihi min quluubihim allah baa qalbigooda ogaaday markuu qalbigoodii ogaaday fa ahnaa calayhim bihi liyarqaba fii dalika raaqibun markaasuu rabbi ammaanay si markaa qofkii jecel oo dhanba uu arrintaa u raadsado oo u bixiyo laakiin ma aynan carabkooda kama aynan dhihin weyan laa nuriidu inamaa nudcimukum waa idin quudinaynaa un keliya liwajhi illaahi alla daraaddii baan idin quudinaynaa laa nuriidu dooni mayno minkum idinka idinka dooni mayno jazaan ay mukaafa'atan abaalmarin idinkama doonayno wey walaa shukuura shukri oo ammaan ahna inaadna ammaantaanna idinkama doonayno saasay leeyihiin wey maxaa yeelay inaa nakhaafu min rabbina yowman cabuusan qamtariira inaa anagu nakhaafu waan cabsanaynaa oo waanu baqaynaa yowman cadaaba yowmin maalin cadaabkeedaan ka baqaynaa maalinkaasoo cabuusa mid weji tubay ah oo dadku wejiyadooda ay tubaan oo wejigooda u doorsoomo ah maalinkaasoo qamtariira yacni sacbi ahoo adag oo maalin daran ahoo dhib badan maalinkaas ayaanu ka baqaynaa maalinkaasoo min rabbina yani yatii min jihati rabbina rabbigeenna jihadiisa xaggiisa ka imaanay maalinkaa ilaahay xaggiisau ka imaanay waa maalinka qiyaamo la yidhaahdo maalintaasaanu ka baqaynaa wey marka maalintaasi waa maalin maaragtay yowman cabuus yacni shiddada jirta darteed baa wujuuhdii dadka oo dhan ay la doorsoomaysaa ay bedelmaysaa weeyaan alqamtariiru yani waxaa la yidhaahdaa yani waxaa loo jeedaa ida kaana shadiidan karihan maalintu maalin dhib badanoo ummaddu necab yihiin haddii ou yahay ayaa la yidhaahdaa yani maarata waa yowmun qamtariira la yidhahdaa maalin shida badan markuu yahay ayaa la odhani wey walidaalika alakfash oo naaxiga ah wuxuu odhan jiray sheekhaasi alqamtariiru ashaddu maa yakuunu min alayaami wa adwaluhu fi lbalaa'i maalinta ay dadka ugu shiddo badan yihiin oo baladooda ugu badan tahay ugu maalintaasna aad u dheer tahay kaasaa la yidhaahdaa qamtariir kaasaa lagu magacaabaa wey marka maalin dheer oo yowmalqiyaamo la yidhaahdo oo shiddadihiisu ay aad u tiro badan tahay maalinkaasaanu ka cabsannaa oo wejiyada bani aadamka ay doorsoomayaan bay leeyihin inna annagu nakhaafu waan cabsanaynaa waan baqaynaa yowman maalin baanu ka baqaynaa maalinkaasoo cabuusan weji tub badanoo dadka wejiyadooda ay doorsoomaan maalinkaasoo qamtariira shiddadihiisu ay aad u tiro badantao dhib badan tahay maalin sacbi oo shadiidoo dhib badan ah maalinkaasoo min rabbina yani yatii min jihati rabbina rabbigeenna xaggiisa ka imaanayo maalinta qiyaamaha ayaanu ka baqnaa intaa markay yidhaahdeen oo rabbi uu nooga warramay dad nadarka oofiyo qiyaamaha ka baqo dadka maaragtay min bani jinsihim wax taraahi ilaahay dartiina wax u taraa ay yihiin ayuu rabbi marka wanaaggii uu siiyabuu nooga sheekeeyey fawaqaahum allaahu allah wuu ka ilaaliyey oo rabbi waa uu ka dhowray kuwaasi shara dalika alyowm maalintaas oo yowmkaas yowman cabuusan qamtariir ah shartiisabuu rabbi ka ilaaliyey walaqaahum allah wuxuu la kulmiyey dadkaas muminiintu abraarta ihi nadratan weji dhaldhalaal iyo wejigoodoo nuurayo ayuu la kulmiyey iyo wasuruura farax buu rabbi la kulmiyey subxaana wa tacaala wey wajazaahum wuxuu ku abaalmariyey allah bimaa sabaruu ay bisababi sabrihim sabarkooda sababtii ayuu rabbi wuxuu ku abaalmariyey jannatan janno iyo waxariira labis xariiroo la labisto ayuu ilaahay ku abaalmariyey muttaki'iina xaala kownihi muttaki'iin ayagoo ah kuwa dangiigo ama xusullaysanayo fiiha jannada dhexdeeda cala alaraa'iki sariiro korkood ay ku xusullaysanaya ku dangiigsanaya laa yarawna ma arkaan fiiha jannada dhexdeeda shamsan yacni xarra shamsin qorax kuleelkeed kuma arkaan walaa zamhariira qabowna kuma arkaan weeyaan labadaas midna lama kulmaan buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala wadaaniyatan calayhim dilaaluhaa yacni allah wuxuu ku abaalmariyey jannatan uu ku abaalmariyey wadaaniyatan iyadoo ay tahay mid dhow calayhim dushooda dilaaluhaa jannadaa harkeeda iyo hooskeedu mid dhow uu yahay wadullilat waa la layliyey qutuufuhaa midhaheedii jannadaas beertaas midhaheedii waa la layliyey oo waa la sakhiray tadliilan laylin ayaa loo sakhiray oo waa loo layliyey weyaan marka ilaahay wixii uu ku abaalmariyey ayuu rabbi meeshaa noogu tiriyey tan koobaad waxaa la yidhi waxaa laga ilaaliyey maalintaa sharteedii oo naartii iyo shiddadii jirtay iyo waxaasoo dhan ma dareemaan meesha dadka ay howlkeeda dartii ummadaha kale ay yacni wejigooda weji weji macbuus ou noqonayo wejigooda uu tagayurayo doorsoomayo iyagu waxay la kulmaan wejigoodao ifaya bay la kulmaan oo ilaahay wejigooda waa nuuriya uma farax bay leeyihiinoo maalintaasi waa ay farxaan weeyaan jannadaa ilaahay ayuu rabbi siiyey xariir buu rabbi siiyo labis uga dhigay sariirahaas bay dushooda ku xusulaystaan wax qoraxa kuma arkaan iyo kulayl qabow dhibana kuma arkaan sida kulayl dhiba aynan u arkaynin jannada dhexdeeda qabow dhibana oo nooc cadaabkaba midana ma arkaan weeyaan hooskaas bay ku dhex jiraan oo daa'imka ah mirihii waxa weeye waa mid u dhowo hadduu fadhiyo fadhigiisu ku guran hadduu taagan yahay istaag buu ku guran hadduu jiifo jiifou ku gurani uma baahna yacni hadduu jiifo inuu u fadhiisto ama u istaago uma baahnaanayo weeyaan marka intaasoo nicmaa buu rabbi siiyey fawaqaahum allaahu allah baa ilaaliyey rabbi wuu dhowray shara daalika alyowmi maalintaas oo sharta badan sharteeda buu ilaahay ka ilaaliyey yacni sharteedii ayuu rabbi ka ilaaliyey subxaana wa tacaala sababtuna waa maxay yacni cabsidoodii ay adduunka ka baqayeen ay u camal fasheen aakhare ay ka baqayeen marka ilahay laba cabsi iskugu dari maayo yani laba cabsi ilahay iskugu dari maayo subxaana wa tacaala weyaan walaqaahum alla wuxuu la kulmiyey nadratan weji dhaldhalaal iyo nuur wejigoodoo ifo ayuu la kulmiyey iyo wa suruuran farax oo nicmada ilaahay uu siiyey qalbigooda loo geliyo ayuu rabbi la kulmiye weyaan aayadda fi suurata cabasa ku jirto kale lamid tahay wujuuhun yowmaidin musfira daaxikatun mustabshira waa mid ifayso nuurayso qoslayso bishaaraysanayso weeyaan taas bay la kulmaan weeyaan wajazaahum ilaahay wuxuu ku abaalmariyey bimaa sabaruu ay bisababi sabrihim sabirkoodii ay sabreen sababteeda daacadii ilaahay ku sabreen qadarkii ilaahayay ku sabreen macaasida ilaahayay ka sabreen ayuu rabbi wuxuu la kulmiyey jannatan janno ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ku abaalmariyey ayuu rabbi wuxuu ku abaalmariyey jannadaas wa xariiraa labiskaa oo xariirtoo la labistana ilaahay subxaana wa tacaala waa ku abaalmariye weyaan libaas xasana buu siiye wanaagsan labis wanaagsan buu siiye muttaki'iina ayagoo ah kuwa dangiigsanayo fiiha jannada dhexdeeda cala alaraa'iki sariiro korkood ay ku dangiigsanayaan in badana soo marin alaraa'ik waxaa la yidhahda waa jamcu ariika ariikadana waxaa la yidhahdaa alsariiru allatii taxta alxajala yani midda arooska loo dhiso oo kale sariirta korkeeda wax laga kor dhiso ayaa loo jeedaa ariikada taasaa loo isticmaalaa weyan laa yarawna ma arkaan fiiha jannada dhexdeeda kuma arkaan shamsan ay xarra shamsin qorax kuleylkeed oo ayaga kulayl dhiba ahi kuma arkaan walaa zamhariira qabow oo yani maarata bardigiisa iyo qabowgiisa wax ku dhimana lama kulmaan lanna zamhariirada waxaa la yidhahdaa waa ashaddu lbardi baa la yidhahda qabowga midkiisa daran ayaa zamhariirka la yidhaahdaa wey labadaba midna lama kulmaan wey kulayl dhibe iyo qabow dhibatoona midna ma arkaan wey wadaaniyatan ayadoo ah yani maaragtay mid ay yani dhowdahay ay tahay marka wadaaniyatan jannatan taasaan ka xaalaynaynaa waa waxaan ka dhigay waa xaalaynaynaa wadaaniyatan yani allah wuxuu ku abaalmariyey jannatan buu ku abaalmariyey wadaaniyatan xaala kownihaa mid daaniyatan tudhow ay tahay calayhim dushooda dilaaluhaa jannadaas iyo beertaasi harkeedu mid dhow uu yahay ay dilaalu ashjaarihaa baa loo jeeda geedaheeda harkeeda uu yani mid dhow yahayo ay qabowga ay maarata ay ku dhex jiraan iyo harkaas ay dhexdiisa ku sugan yihiin wadullilat waa la layliyey qutuufuhaa miraheedii jannadaas beertaa miraheedii waa la layliyey tadliilan laylin baa la layliyey yacni sukhirat wa suhilat wa quribat wey waa loo dhoweeyey waa loo sahlay waa loo layliyey tadliilan laylin baa la layliyey yacni midhahaasay cunaan fadhi iyo jiif iyo istaag waxay doonaan ayay ku cunaan wey leanna alqutuufu waxaa la yidhaha waa athimaar midhaha la yidhahdaa la gurto oo beeraha laga guranayo wey sida fii suurati alxaqa ku soo marnay oo kale qutuufuhaa daaniya ilaahay uu lahaa oo kale bay la mid tahay weeyaan wayuaafu calayhim biaaniyatin min fidatin waakwaabin kaanat qawaariira wayuaafu waxaa lala dul wareegaa calayhim ayaga dushooda ahlu jannaha abraarta iyo biaaniyatin weelal baa lala dul wareegaa weelashaasoo min fidatin qalin xaggiisa ka ahaaday fida xaggeeda ka ahaaday qalin buu ka ahaaday wa akwaabin koobabna waa lala dul wareegaa koobabkaasoo kaanat ahaatay qawaariira qaruurado laga sameeyey dhalooyin laga sameeyey dhalo ka samaysan qawaariira baa lala dul wareega qaruurado qaruuradahaasoo min fidatin yacni maaragtay qalin xaggiisa laga sameeyey qaruuradii lafteedii dhaladii ayaa waxaa laga sameeyey qalin bay ka samaysan tahay weeyaan qadaruuhaa way qiyaasaan qadaruu way qiyaasaan khadamkii iyo shaqaalihii haa akwaabtii koobabkii iyo weelashii ayay qadaraan oy qiyaasaan taqdiiran qadarid iyo qiyaasid bay qiyaasaano dadka ahlu jannaha waxay ixtiyaajadooda ay tahay baahidooda inta ay la eg tahay ayay u qiyaasaan saasuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala marka weelashaan allah subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay yacni inay marka hore weelashu cunnada ay ugu jirto qalin ay ka samaysan tahay koobabka ay wax ku cabaanna iyada lafteeda dhalay ka samaysan yihiin yacni dhala ahaan wey laakiin dhaladaasna fidada qalinka la yidhaahdo midabkoodoo kale bay leedahay weeyaan yacni waa nooc ilaahay subxaana wa tacaala dadka uu ku karaamaynayo aad u wanaagsan weeyaan ayuu rabbi ka sameeyey uma dadkani waxay garanayaan waxay yaqaanaan oy og yihiin khadamka shaqaalaha iyo oo berri naloo tilmaami doonaan ku arki doona isla suuradda dadkaas khadamka oo jannada ka shaqaynayaahi wiilashaa yaryarka ahi waxa weeye waa la baray ilaahay baa ku ilhaamiyey wax alla waxay dadku ahlu jannahu u baahan yihiin ayay u qiyaasaanay u keenaan waxaysan u baahnayn uma keenaan wax maaragtay ixtiyaajadooda aan ku filnayn lama yimaadaan baahidooda wax daboolo ayay mar walbaba la imaanaya waxay u baahdaan ayay la imaanayaan wey wayutaafu waa la wareegaa calayhim dushoodabaa waxaa lala wareega ahlu jannihii biaaniyatin weelal oo min fidatin qalin ka samaysan ayaa lala dul wareega yaa la dul wareego khadamkii iyo shaqaalihiibaa la dul wareega wey wa akwaabin koobab baa lala dul wareegaa oo kaanad ahaatay qawaariira qaruurado ahaaday qawaariira ahaaday qaruuradahaasoo dhalooyinkaasoo min fidatin qalin xaggiisa ka ahaaday weeyaan yacni xagga waxay leeyihiin saafinimada iyo caddaanta ayaa yacni weelashaas ayaa lagu lagu shabahayaa qaruurada yani sijaajadaa lagu shabahaya xagga saafinimada xagga midabkeedana fidaday kaga eg tahay qalinkay kaga eg tahay baa la leeyahy saafi weeye oo wixii gudaheeda ku jiray baa bannaanka laga arkaya iyadoo qalina haddana marka sidaas uu rabbi ku tilmaamay wi qadaruuha taqdiira qadaruu way qiyaasaan haa aaniyadaas waxa ku dhex jiro ayay dadkii khadamka ahaa qiyaasaan taqdiiran qiyaasid ayay qiyaasaano yacni laa ziyaadatan walaa nuqsaan labada midna ma jiro waxna kuma kordhiyaan waxna kama nusqaamiyaan weeye wayusqawna fiiha ka'san kaana misaajuha zanjabiila wayusqawna waa la waraabiyaa dadkii ahlu jannaha ahaa waa la waraabiyaa fiiha jannada dhexdeeda ka'san galaas baa la waraabiyaa galaaskoo kaana ahaaday misaajuhaa waxa lagu darayo keeda lagu dheehay lagu khaldayo lagu daraya zanjabiila zanjabiil ou noqday ayaa la waraabiyaa weya marka ka'siga horaan u soo marnay markii sharaab uu ku dhex jiro ayaa ka'si lagu magacaabaa weelka hadduu faaruq yaha ka'si lama yidhaahdo marka waxaa laga waraabiyaa galaas khamro ah ayaa laga waraabiyaa khamradaasoo kan lagu daray uu yahay yacni zanjabiil uu yahay haddaay waxaan soo marnay kaafuur baa lagu daray marka marki marna waxay leeyihin mufasiriinta taaratan yumsaju lahum yumsaju lahum asharaabu bilkaafuuri mar waxaa loogu daraa kaafuurka udeegiisoo kale ayaa la siiyaa marna waxaa loogu daraa zanjabiilka loogu daraa bay leeyihin zanjabiilkana waxaa la yidhaahdaa waa ashraabu lxaaru baa la yidhahdaa annaga zanjabiilka aan naqaanoo kale wuu ka duwan yahay laakiin hadda mid kulul unbaa loo jeedaa weeyaan marka si ay yacni maaragtay liyactadil alamru bay leeyihiin marna qabow baa la siiyaa oo udeeg leh marna sanjabiilkaasoo kale oo kulayl ah ayaa la siiyaa yani carabtuna yani waxay leeyihin mufasiriintu kaanat alcarabu tastalidu masja asharaabi bizanjabiili yacni in sharaabka ay cabayaan sanjabiil loogu khaldo loogu daro ayay aad u jeclaysan jireen oo macaansan jireen weeyaan sababta litiibi raa'ixatii bay leeyihiin yani udeegiisa maarata wanaagiisa darteed ayay sidaa u yeelayaan weya zanjabiilka marka qur-aanka wuxuu noogu sheegay kii aakharo iyo kan adduunka isku mid maaha sida cabdullahi bni cabaasba uu leeyahay kullu maa dakara allahu fi lqur'aani mima fi ljannati wasammaahu laysa lahu fi dunya miluhu buu leeyay annaga waxaa naqaano nala kugu qiyaasaa laakiin adduunka kan yaalloo kale ma aha waa ka duwan yahay wey wax kastoo qur-aanka lagu sheego oo jannada dhexdeeda ku sugan oo rabbi ou magacaabo laysa lahu fi dunya miluhu asagoo kaleeto malaha buu leeyahay maarata ma jiro weya wayusqawna waa la waraabiyaa fiiha jannada dhexdeeda ka'san galaas oo khamra ihi kaasoo kaana misaajuhaa waxa lagu darayo ou ahaaday zanjabiila zanjabiil ou noqday oo yacni kulaylkaas raa'ixa wanaagsan leh caynan cayn ou ahaaday il ou ahaaday wey zanjabiilkaas waa il wey ishaasoo fiiha jannada dhexdeeda ahaatay ishaasoo tusamaa lagu magacaabo salsabiila magacaa salsabiil la yidhaahdo ayaa lagu magacaabaa weya marka asalsabiilu waxaa la yidhaahdaa waa asharaabu ladiidu baa la yidhahdaa waa sharaabka macaan ayaa salsabiil loo yaqaanaa waxayna leeyihiin waxaa laga soo qaatay min qowlihim haadaa sharaabun salisun markaad tidhaahdo yacni waa sharaab aad u macaan oo sahlan weeyaan marka maadaama fii gaayati salaasa yacni macaanka meesha ugu dambeeyey ay joogto baa salsabiil loogu magacaabay oo dhuuntu ay marayso weeyaan caynan il weeye ishaasoo fiiha jannada dhexdeeda ahaatay ishaasoo tusamaa lagu magacaabo salsabiila salsabiil lagu magacaabo oo aad u macaan weeyaan ishaas ayaa xaggeeda ilaahay uu biyahaas ka siiyaa wey hadda khadamkoodiibuu rabbi nooga sheekaynaya say u egyihiin iyo jamaalkooda ayuu rabbi iyo tiradooda noo sheegi wayatuufu waxaa wareego calayhim ahlu jannaha korkooda oo u shaqeeyo wey wildaanun wiilal mukhalladuuna la waariyey oo lagu waariyey shabaabnimadooda iyo waxa ay markaa ku sugan yihiin oo qurux ah lagu waariyey ayaa dul wareego idaa ra'aytahum wiilashaas maaragtay yaryarka ahoo jannada ka shaqaynaya haddii aad aragto ayuha almukhaatabu qofkan lala hadlayow haddii aad aragto xasibtahum waxaad u malayni lu'lu'an luul baad ilmahaas u malaynaysa luulka oo manhuura la firdhiyey oo meel walba la daadiyey ayaad moodaa bay leeyihin yani ayaad moodaa buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala wa idaa ra'ayta haddii aad aragto hamma halkaas ay hunaalika meeshaas nicmadaas iyo jannada ilaahay haddii aad aragto ilaahay ku tusaa ra'ayta waxaad aragtay qofyow naciiman nicmo baad aragtay wa mulkan mulki baad aragtay mulkiga oo kabiiran weyn ayaad aragtay weeyaan yacnii arrin aad iyo aad u qiimo badan oo mulki iyo nicmo oo dhan ihi ayaad meeshaasi ku aragtay baa haddaad aragto weeyaan marka wiilashan allah wuxuu ku tashbiihiyey yacnii waxaa lagu loo ekaysiiyey luulu luul la firdhiyey jawharta teeda luulka la yidhaahdo oo la firdhiyey ayaa lagu shabahay waxaa loogu shabahayaana yacni oo luulkaas la firdhiye loogu shabahi xagga yacni quruxdooda iyo jamaalkooda iyo xagga tirobadnidooda meel walba ay daadsan yihiin ayaa luulkaa la firdhiyey oo kalebaa laga dhigay weyaan walidaalika waxay yidhaahdaan luulka yani jawharta lulu-a la yidhahda ama luulka aan u naqaano markii la taxo oo dul lagu taxo iyo marka dhulka lagu daadiyo gobasha korkeeda lagu daadiyaahi jamaalkiisu wuxuu badan yahay markii gubasha korkeeda lagu daadiyo marka saa darteed bay jannadii oo dhan bay ku firirsan yihiin meel walbay wiilashaasi joogaan sidaasuu rabbi ugu miitaaliye weeyaan wayatuufu waxaa wareego calayhim ahlu jannaha dushooda wildaanun wiilal mukhalladuuna la waariyeyo lagu waariyey calaa maa hum calayhi min ashabaabi waalnadaara dhallinyaronimada ay ku sugan yihiin quruxda iyo jamaalka ay ku sugan yihiin ayay maaragtay lagu waariyey ayaa oo aynan ka duqoobaynin sidaas waa weligood saasay ahaanaya duqoobi maayaan leanna hadday duqoobaan nadaaradoodii iyo quruxdoodii iyo jamaalkoodii waa tegaya mar hadduu qofku waa yeeloobo waa tegayaa weeyaan marka ayagu sidaasaa ilaahay ku waariyey subxaana wa tacaala weeyaan idaa ra'aytahum haddii aad aragto yacni ilmaha wiilashaasi xasibtahum waxaad u malayni lu'lu'an luul oo manhuuran la sayray oo la firdhiyey oo meel walba lagu daadiyey ayaad u malaynaysaa weeyaan aayadda fi suurati tuur aan ku soo marnay oo kale ayuu la mid tahay wayatuufu calayhim khilmaanun lahum kaannahum lu'lu'un maknuun aayaddaasoo kale bay la macno tahay weeyaan wa idaa ra'ayta haddii aad aragto fama halkaas oo jannada ilaahay iyo waxa nicmo dhex yaalla haddii aad aragto ra'ayta waxaad aragtay qof yahu insaanka ihi oo lala hadlayaahi ra'ayta waxaad aragtay naciiman nicmo ayaad aragtay nicmo ayaad aragtay oo aan la sifayn karayn la tilmaami karaynin wa mulkan mulki oo kabiiran weyn yacni hanti aad u weyn oo qofka ilaahay uu siiyo marna ka zuulaynin ayuu ilaahay subxaana wa tacaala siiyey ayaad halkaa ku arkaysaa weeyaan wa mulkan kabiira ayaad arki weeyaan haddii halkaa aad tagto wax aadan adigu qiyaasi karaynin ayaad arkaysaa baa la leeyahy saasaa loo jeeda عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا عاليهم كركوذا وحاءه لبسهان هو ثياب سندس حرير تتيذا قرد يرؤو جلعسا دركي ذباء تاسو دركاسو خضر دوك دوك وهو عقار مدبك عقار كأهوية إيه واستبرق يعني حريرته مديذا أذك ayaa dushooda ah weeyaan labiskoodu labada nooco xariirtu ay leedahay ayaa dushooda ah wey sunduska waxaa la yidhaahdaa yacni maa raqa min adiibaaji baa la yidhahdaa xariirta teeda jilicsanoo yacni jirhka hoose laga qaato maayin aljasad jirhkaada yani hoose laga qaato baa la yidhahdaa istabraquna waxaa la yidhaahdaa maa qaluda min adiibaaji baa la yidhaahdaa xariirta mideeda adag oo kor dharka korkiisa laga qaato ayaa la yidhaahdaa wey labadaa noocba waa ay labistaan wey waxulluu waa la biladeeyo waa la qurxiyey asaawira jijimo ayaa lagu qurxiyey oo min fidatin qalin xaggiisa ka ahaaday fidada qalinka la yidhaahdo xaggiisa ka ahaaday wey wa min dahabinna wuula jiraa laanna qur-aanka uu noo sheega dahabna way labisanayaan fido keliya maahae dahabkana ilaahay wuu siiyaa wey wa saqaahum wuxuu waraabiyey rabbuhum rabbigoodu sharaaban cabitaan oo tahuuran daahira buu ilaahay waraabiye subxaana wa tacaala weeyaan marka sida aan soo sheegnay yacni xariirta laba noocay u qaybsantaa assundus walistabraqu baa la yidhahdaa sunduska waxaa la yidhahdaa maa raqa min addibaaji baa la yidhahdaa wa huwa maayin aljasad bay dhahaa waxa jidhka hoose la xidhiira dharka jilicsan ee hoos laga qaato wey istabraquna midka adag baa la yidhaahdaa maayin lidaahir daahirkaada kore korka kore dharka korkooda waxa laga qaato ayaa isna la yidhaahdaa weeyaan markaasuu rabbi wuxuu yidhi waxaa lagu qurxiyey jijimo alasaawir asaawirtaasi fidday hadda aayaddaa noogu sheegtay laakiin qur-aanka aayado kale dahabna ilaahay waa noogu sheegaa subxaana wa tacaala fii suurati alxaj baa ku soo marnay allah oo odhanayo yuxallawna fiiha min asaawira min dahabin walulu'an walibaasuhum fiiha xariir yacni in dahab lagu lagu biladeeyey baan soo marnay fii suurati fatir aan ku soo marnay yuxallawna fiiha min asaawira min dahabin allah odhanayo dahab marka fidadana waa la siiyaa qalina dahabkana jijimaa looga dhiga qofka markuu jijimaa xiranayo yacni waa waqti qof aana shaqo diyaar u ahayn oo inuu iska raaxaysto keliya ah yaa dahab jijimo ka dhiganayo wey waa ilaa qofka shaqo sida adduunka u taalloo kale yacni maaragtay dahab ma maaragtay ma labista weeyaan dahabkana annaga waxa weeye xaaraan buu naga yahay ragga inay adduunka labistaan laakiin ummatu muxamed dumarkaa loo ogol yahay oo keliya laakiin annagana looma ogola rag haddii aan nahay wey alasaawir waxaa la yidhahdaa waa jamcu aswira aswiratinna waa jamcu siwaarin marka waa jamcu ljamaca la yidhahdaa jamac lasii jamciyey weeyaan marka rabbi wuxuu leeyahay caaliyahum dushooda waxaa ahaaday hiyaabu sundusin xariirta teeda qarada yar ee jilicsan labiskeeda iyo dharkeediibaa ah taasoo khudrun doogdoog ahoo cagaar ah wa istabraqun waxaa ahaaday xariirta teeda adag ayaa dushooda ahaaday yani oo ayadana khudrun ahoo cagaar ah weeyaan waxulluu waa la qurxiyey dadkii ahlu jannaha ahaa asaawiira jijimo ayaa lagu qurxiyey oo min fidatin qalin xaggiisa ka ahaaday wa min dahabin dahab xaggiisa ka ahaaday wey wasaqaahum alla wuxuu waraabiyey wasaqaahum wuxuu waraabiyey rabbuhum rabbigooda sharaaban cabitaan sharaab oo tahuuran daahiraho ka saarayo wax alla wixii xasad qalbigooda ku jiray hilligii ku jiray dhibkii muslimiin dadka la dhiba ku jiray akhlaaqda radiilada ahaydoo dhan akhlaaqda xunoo dhan ka tahirayo ayuu allah subxaana wa tacaala waraabiyey markaasaa qalbigoodu tahir ou noqday weeyaan ina hada kaana lakum jazaa wa kaana sacyukum mashkuura ina haada nicmadaas laga soo sheekeeyey kaana wuxuu ahaaday lakum idinka jazaan abaalmarin buu idiin ahaaday allah saasuu leeyahy subxaana wa tacaala wax alla wixii nicmo lasoo sheegay dadkii abraarta buu la hadlaya allah abaalmarin buu idiin ahaaday wixii aad soo yani adduunka aad ku soo camal fasheen baa laydinku abaalmarin wa kaana sacyukum camalfalkiinni adduunka aad soo shaqaysateenna wuxuu ahaaday mashkuura mid laga shukriyo buu ahaaday oo laga raadi noqday ay mardiyan maqbuulan baa loo jeeda mid la aqbalay oo laga raadi noqday buu ahaaday markii idinkoo camal yar inta samaysateen waxaydnan astaahilin ama aydnan goosanin laydinku abaalmariyo oo khayr aad u tiro badan ihi camalkiina mid la aqbalay buu ahaadayo ilaahay uu ka shukriye subxana wa tacaala ina haada midkan nicmadan aad ku jirtaan ahlu jannihii abraarta ahaayo kaana lakum wuxuu idiin ahaaday jazaan abaalmarin oo allah baa idinku abaalmariyey wa kaana sacyukum camalfalkiinnina oo adduunka aad soo shaqaysateen khayrka iyo taacada aad ka soo shaqayseenna mashkuuran mid laga shukriyo oo la aqbalo oo laga raadi noqday ayuu ahaaday wey inaa naxnu nazalnaa calayka alqur'aana tanziila hadda nabiyulaahi moxamedo ilaahay la hadlay markii ahlu jannihii laga soo baxay yaa qur'aankan inuu xad alle ka yimid baa naloo sheegi dadka mushrikiinta kufaarta dhibayana inuu u dulqaato ouna kaalmaysto yacni dulqaadka iyo sabirka waxa u kaalmaynayo waxaa ka mid ah yacni dikriga ilaahay iyo salaadii iyo tasbiixdii iyo khayrkii inuu la yimaado intaasaa nabiga la faraya oon arki doona inaa anagu naxnu annagaa nazalnaa dejinnay nabiyulaahi muxamedow calayka dushaada ku soo dejinnay alqur'aana qur'aankaan kugu soo dejinnay tanziilan dejin baanu kugu soo dejinnay yacni meel kale kama imaanine min allahi caza wajalla buu qur-aanka ka yimid alla xaggiisu ka yimid weeyaan fasbir sabir marka lixukmi rabbika rabbigaaga xukumkiisa ku sabiro dulqaado yacni dhibka ay gaalada ku dhibayaan rumayn la'aanta ay ku rumayn la'yihiin waa qadar ilaahay ou qadaray marka xukumka rabbigaaga iyo qadarkiisa ku raadi noqo baa la leeyahy fasbir sabir lixukmi rabbika rabbigaaga xukumkii iyo qadihiisa iyo qadarkiisa ku sabir walaa tutic ha ateecin aaiman mid maaragtay dambaabay oo aaima oo minhum mushrikiinta kufaarta ka mid a aw amase kafuura mid gaalnimo badan oo minhum ayaga ka mida marna ha aeecin warkiisana ha qaadanin baa laleeyahy walaa tutic minhum aaiman oo kafuura alaaimu yani waxaa la yidhaha alkafiiru limi alfaajiru fii afcaalihi bay culammadu ku qeexaan weeye waa qofka dembigiisuna badan yahay ficilkiisana fujuurka ku sameeya afcaashuu samaynayo الكفور وكثير الكفر الغالي في كفره كقال لماذا أي بدنتاي قال لماذا كحد قدبي أي كفور كاللي رهذاوية مركز سلاس ربي لي إنا أنقو نحن أنقا أنزل نزلنا دجني نزلنا أنقا دجني عليك أدي دش هذا القرآن قرآن كبانو كبسو دجني تنزيلا دجن بانو دجني فاصبر صبر لحكم ربك ربك هذا حكم كيس كصبر نبي الله محمد ولا تطع حناء طيع آثما مدا بابي أو منهم مشركين تي كمدا أو ذنبيس فربدي وفاجرة أو كفور مد قال لما بدن مرنها أطيع باللي واذكر حس waxyaalaha sabirka ugu kaalmaynaya baa la tilmaamay isma rabbika rabbigaaga magaciisa xus baa la leeyahay bukratan aroortii iyo asiilan galabtiiba subaxdii iyo galabtiiba yani ilaahay subxaanahu watacaala ku tasbiixso fii awali nahaari wa aakhirihi maalinka awalkiisa iyo aakhirkiisa ilaahay ku tasbiixso oo maaragta rabbigaaga magaciisa xus weeya wa min alleyli habeenka qaarkiina fasjud sujuud له الله أسجود وسبحه ربك هذا كتسبيح سو ليلا هبين أو طويلا دارنا ربك هذا كتسبيح سوي وقت آد دارنا تسبيح دي يا صلاة دي ذكرك ودويا مركز ذكرك يعني أول, أول نهار وآخره يعني وآخره مالك أول كيسي آخر كيسة أو إلهي مقعي صلح الصاهي وحيالا صدرك هو كالمين يكمتا هبينك أد عبادي ستوه oo aad sujuud badan iyo salaad la timaado tasbiix fara badan aad la timaadana sabirku wax kugu kaalmeynaya bay ka mid tahay weeyaan wadkur xus isma rabbika rabbigaaga magaciisa xusoo yacni dikrigii ilaahay la imow bukratan aroortii iyo wa asiilan galabtiiba ilaahay subxaanahu watacaala yacni maaragtay dikrigiisa la imow weeyaan dikrigaa marka salaadii waa soo gelaysaa yacni tasbiixdii taxmiidkii wax alla wixii oo dhanba khayr oo dhan baa dikriga soo gelaya wey ومن الليل هبينك قار كينا يعني ومن بعض الليل أذو يروك لوي هبينك قار كمد أهنا فاسجد له ربك أقو سجود أتكو ساعات هبينك كمدة انت صوك عد ربك عابد ويا وسبح ربك أقو تسبيحسو ليلا هبين أو طويلا دار وقت دارنا ربك أقو تسبيحسو وذكرك سهاي أيال لي إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا تذكر مركز نبي الله محمد نبيه ee kufaarta ah oo xaq diiday dad kaliya adduunkan kaliya u jeedo aakharaba aan wax shaqa ku lahayn inay yihiin iyo rabbi noo sheegay subxanahu wa ta'ala in haulai kuwan mushrikiinta ihi yuhibbuna waxay jecel yihiin alcaajilata tii degdegaysay oo adduunkii ah oo faaniga ahayd ee tagaysay ayay jecel yihiin oo aakhare ka jecel yihiin weeyaan wayadaruuna way ka tagaan waraa'ahum ay amaamahum hortooda waxay uga tagaan yowman maalin maalinka oo faqiilan culus bay ka tagaan weeye yacni maalin hortooda ahaaday oo culus oo yowmulqiyaamo la yidhaahdo ayay ka tagaan weeye marka waraa'ada halkan waxaa loo jeeda bimacna alamaam waa qur-aankana in badanoo ku soo marnay wa kaana waraa'ahum malikun ya'khudu kulla safiinatin qasba waraada bimacna alamaamu baa hadda loo jeedaa weeye qiyaamihii oo maalin aad iyo aad u culus ahaana oo gaalada ku cuslaa halkaas iska dhiga uma camal fashaan xisaabta kuma darsanin adduunkan basa u muuqdo marka kuwaas yani xaalkoodu waa sidaa weeye marka sabir baa nabigeenna la faraya salawatu llahi wasalaamu caleyh ina haaulaai kuwan kufaarta ihi yuxibuuna waxay jecel yihiin alcaajilata tii degdegaysay oo adduunkii ah wayadaruuna way ka tagaan yowman maalin oo haqiilan culus oo waraa'ahum hortooda ahaadayna way ka tagaan weeyaan maalinkaasna farahay ka qaadan oo iskaga tagaan marka maalinku waa maalin thaqiil ah wey inuu thaqiil yahay oo gaalada ku culus yahayna waa soo marnay fii suurati lmudathir aan ku soo marnay allah oo odhanaya fadalika yowmaidin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir waa maalintaas waa maalin culus oo gaalada aanan ku sahlanayn weeyaan naxnu khalaqnaahum naxnu annaga khalaqnaahum kuwan kufaarta annaga abuurnay washadadnaa annagaana xoojinoo adkaynay asrahum يعني حبنهودي انغا ادكينيو اعصابتي اي waxaan ku adkeena uruuqdii iyo xididadii baan ku adkeena weeyaan wa ida shiina hadaan doono badalna waan badal qaadanayna inta ayaga tirtirno baabiino yaan amsalahum ayaga kaleeto ayaa soo badal qaadanayna tabdiilan badal qaadasho ayaga inta iska tirtirno baabiino halaagno baan dad ka wanaagsan yaan keensanayna weeyaan wa inta tawallu yastabdil qauman ghayrakum uma laa yakunuu amhaalakum idinkoo kalena noqon maayaan in yasha yudhibkum wayati bikhalqin jadiid wma dalika cala allahi bicaiiz yani allah fii suurati ibrahim oo aayaddaa leeyahy allah mid awoodo weeyaan intuu idinka idin baabi'iyo bedelkiina inuu soo qaata waxba ilaahay kuma ah subxaana wa tacala markiini horeba asagaa idin abuuray xubnihiinana asagaa sidaa u adkeeye weeyaan naxnu annagaa khalaqnaahum abuurnay kuwaa mushrikiinta washadadnaa xoojinay asrahum yani xubnahoodiina annagaa xoojinay waidaa shinaa haddaanu doonno badalnaa intaan halaagno baan badalnaa soo bedel qaadanaynaa amaalahum kuwa ayagoo kalo bani aadama tabdiilan bedelqaadasho baan soo bedel qaadanayna ina haadihi middan tadkiratun ishaarada waxaa loo celinaa suuraddan u celinayna ina haadihi suuraddan tadkiratun mawcidatun waana wey oo dadka loo caqli celiyo maslaxadoodii la tuso adduun iyo aakharo faman shaaa axadkii doono ittakhada wuxuu yeelanayaa uu samaysani sabiilan wado yani ilaa rabbihi ilaa mardaati rabbihi rabbigiisa raadi ahaanshihiisa ayuu waddo u samaysanaya markuu xaqiiqada arko markuu ku waansamo wanaag buu la imaani markaasuu waddo ilaahay kaga raadi noqdo ayuu qofkii la imaanaya wey wamaa tashaa'uuna dooni maysaan oo idinka laftiinna yani ridaha ilaahay adiga iskaada uma dooni kartid ilaa an yashaa allahu alla inuu doono mooye idinkuma dooni kartaan oo ikhtiyaarkiinna keliya kuma doonan kartaan wey mashii'adiinna waxay ku sugan tahay waa taxta mashii'at illaahi caza wajal marka waxa weeye markii ugu horraysay waxaa loo sugay mashii'a baa loo sugay faman shaaa ittakhada ilaa rabbihi sabiila addoonku inuu wax dooni karo ayaa aayaddaas ay sugtay qaybtaa marka ihbaatkaas oo addoonka loo sugay inuu yani maaragtay mashii'o leeyahay waxaa lagu radiyaa qolada mujbirada la yidhaahdo oo qabaan addoonku mukhayar ma ahee waa majbuuro waa la khasbaa wax alla waxaad samaynayso dhab waa khasban tahay dadka qabo wuxuu la mid yahay leeyihiin yacni meydka qof qof dhintayo oo qofka qaasilka ahee dhaqayo sow doono u gedgediyo ama kariishi mucallaqati fi lhawa baal oo maaragtay hawada lagu xiro dabaysha maraba meeshay rabtay u jeedinaysoon ikhtiyaar lahayn ama qofka murtacishka irticaashka ku dhacoo kale gacmaha markuu laleemada qabo oo kale gacmaha uusan celin karaynin oo kale ayuu la mid yahay leeyihin qoladaas marka mashii'aba maba leh bay leeyihin qoladaas bay rad u tahay oo la yidhi faman shaaa ittakhada ilaa rabbihi sabiila qolo marka kuwa musbirada cagsigoodaho la yidhaahdo alqadariya la yidhaahdo almuctasila alqadariya la yidhaahdo ayaa jiro oo dhahayo yacni insaanka yacni waxa weeyaan asaga ayaaba yakhluqu afcaala nafsihi naftiisa ficilkiisaba asagaa abuurtay leeyihin adaaba waxaa doonto adaa waxaa doonto samaysanayso ficilkaagaba ilaahay shaqo kuma leh taana qaybta dambe uu rabbi ku radiyo wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allahu bali mashiicadaada lafteeda waa taxta mashii'at illaahi haddaad tira qofka asagaa ficilkiisa samayn karo oo abuurto waxa weeyaan aaliha badan baad maaragta ilaahay u yeeshay macbuudyaal badan oo khaaliqiina inay jiraan oo wax abuuri kara inay jiraan baad sugtay weyaan ilaahay la sugtay waana shirki ilaahay rububiyadiisa shirki loo sameeyo weyaan marka labadaba labadaba oo ahlu bidaca ah aayaddaa labadeeda tarafba waa lagu radiyaa wey faman shaaa ittakhada ilaa rabbihi sabiila waxay rad u tahay almujbira qolada la yidhaahdo wmaa tashaauuna ila an yashaa allah qadariyada dhahayo qofka asagaa yakhluqu afcaala nafsihi odhanayo ayay rad u tahay weeyaan ina allaha wamaa tashaauuna dooni maysaan ilaa an yashaa allahu ilaahay inuu doono mooye ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman allihii cilmi leh oo cilmigiisu uu kaiiriyo farabadan yahay xakiiman haddana xikmadiisu ay waasac tahayo xikmo badan leh oo yadacu ashyaaa fii mawaadiciha almunaasibi ina allaha alle kaana caliima alla kaiiru lcilmi ah way cilmigiisa uu badan yahay yani xakiiman oo haddana xikmo badan weeyaan yudkhilu ilaahay wuu geliyaa man yashaau axadkuu doono fii raxmatihi naxariistiisa dhexdeeda ayuu geliyaa naxariista waxaa weeye hadday adduunka tahay islaamnimadoo lagu siiyo iimaankoo lagu siiyo daacada oo laguu ilhaamiyo waa naxariis wey adduunka dhexdiisa intaasuu ilaahay ku siiye weya aakhare markii la tagana waxa weeye ilaahay oo ku geeyo daara karaamatihi meesha addoommadiisa uu ku karaameeyo jannada ah inuu ku siiyo raxmadda waa taa weeyaan yudkhilu wuu geliya allah man yashaa waxadkuu doono addoommadiisa ka mida fii raxmatihi naxariistiisa dhexdeeda buu geliya waalimiina wa acadda wuu diyaariyey allah alaalimiina kuwa aalimiinta أعد ودياري لهم أيجا عذابا عذاب ودياري عذابك أليما مدو حنوجيا أي ودياري مرك والظالمين ذان فعل ماشى كجو عن أيام كل نصبنينا أو فسر يفعل كقدم بيو أعدد أهويا والظالمين وأعد الظالمين ظالمين تي الله وحو دياري أعد لهم وحو دياري عذابا عذاب أليما بمعنى مؤلما مدو حنوجيا أي ودياري ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم